bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan ummadda soomaaliyeed ee ku sugan madasha sigisti waxaa maanta madasha sigisti marti inoogu ah guddoomiyaha maamulka khaatuna state of soomaaliya mudane cabdilaahi jaamac oo inaga soo wacaya magaalada magaala madaxda khaatumo caasimadda gobolka cayn ee buuhoodle cabdilaahi guddoomiye mana maqashaad
maqlaasalaamaya dhammaantiinba waa ku salaaminaa ku soo dhawow madasha sigisti iyo ummadda soomaaliyeed dhammaanba inta hadda ku jirta iyo inta dib kaa dhegaysan doonta soo dhawow marka hore
adeer wada salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aada iyo aad baan idinku maxelinayaa dhammaan shacabka reer khaatime daafaha caalamka iga dhegaysanaya magacaygu waa cabdilaahi jaamac xirsi cabdilaahi baydha baan ku magac dheelahay waxaan ahay guddoomiyaha baarlamaanka khaatumo maamulka khaatumo ee soomaaliya sida aada maqasheen khaatimo kolley dee saldhig bay leedahay dastuur bay leedahay xeroosaad bay leedahay sida sharcigeeda ku qoran halkudhigeedu wax kalaba ma ah waa midnimada soomaaliya iyo in maamul madax banaan oo shucuubtaa ku nool sool iyo sanaag iyo cayn ay helaan waan anagu hawshan ku galnay korayso iyo dambaysaba marka waxaanu rabnaa inaan wax ka ogaano khaatumo hakad yar baa dhex galay waxaanu ogeyn maamulkii hore oo hargeysa iyo halkaas wadahadalla la galay oo halkaa tegey sidaana xilkoodii ku waayay bal meesha wax idiin marayaan iyo khaatumo xaaladeeda marka hore warbixin guudna sii intaynaan arrimaha siyaasadda iyo xasaasiga hoose gelin inadeer waxa weeye mar labaad baan idin salaamayaa shucuubta ay dhegaysanaysa oo dhan ee soomaaliyeed ee dhaafaha caalamka joogta sanadkan bishii sideedaad labadeedii ayaa waxaa dhacay in cali khaliif aannu xilka ka qaadnay laguna eedeeyey khiyaamo qaran waxaana lagu eedeeyey waa waxaa ummadda oo dhan ee caalamka joogtaa ka warhayso hargeysadii uu galay annagu waxaanu samaynay oo kaga hadnay maamul gaarana waanu ahayn oon soomaali weyntaa ku tiirsan shucuubtoodana waa inay xornimo u helaan maamulkaana loo aqoonsado u guntaday maadaama uu halkaa galay waxa weeye taas sababteedii baanu xilka kaga qaadnay iyadoo annagu aanu nahay xildhibaanadii beelaha kala duwan khaatumo reer qura ma aha shan beelood oo sool iyo salaagiya cayn ku nool baa ku midoobay markii hore marka baarlamaankuna intaasu ka kooban yahay waxaa dhacday markaa in ummadda iyadu mar walba aanay doonayn inay maamul kala gasho sidii loogu aasaaso in loogu howlgalo marka waxay arkeen oo ka shakiyeen markay arkeen cali inuu xaggaa u difayo annaga barashar badan baa nala saaray barasharkii shacabka iyaga ubaanu ka jawaabay waxaanu samaynay inaanu shacabka iyagii la hadalno meediya fara badan ka hadalno isimadu xamar nooga yimaadaan waxaanu ololo u galnay in sidii shacabku doonayeen aanu hawshaa ku wadayno oonu ku maamulayno waxaanu nidhi soomaali midnimadeedii iyo dowladda federaalka iyo dadka hareeraha naga xigay jaarka inaanu nabad iyo dhaqan wanaagsan kula dhaqanno ayaanu markii horeba u diyaar garoona haddana diyaar u nahay cali saa uu sameeye meel walba qorijaba uu naga soo geliyay ilaa federaal ilaa puntland ilaa etoobiya way socon weynay markaa hakudhigayu waxa weeye sida ummadda iyadu aaminsan tahay inaan annaguna xilka u hayno kuna shaqayno dadaal baanu gallay dadaalkaanu galnay waxa weeye dhaqaalo dibadna kamaanaa dalban meel kalena kamaanaa dalban markiiba markii baarlamaankii dhamaystirnay ee wixii ka dhimana aanu buuxinay waxaanu markiiba tallaabadii aanu qaadnay waxay ahayd inaanu ciidamadayna ururino ilaa iyo iminkana ay umusan yihiin joogaan buuhoodna ay joogaan xelana ay leeyihiin saraakiishooda ay leeyihiin markaa kadib waxay noqotay madaxweyne ku-xigeenka inaanu dooranno iyadoo wakti nagu qaadatay bashiir cismaan cabdixaashi oo isaguna qurbaha ka yimid inaanu dooranno markii dambana aanu shalay madadadaan weligi wasiiradaan magacaawno marka sidaa tartiibtaabaanu maamulka u dhisnay shacabka iyana waxaanu u sheegnay in waddankeenu ay somaliland haysato oo ciidanku haysato in xoreynta dalkeena somaliland aan ka saarayna mooyaane dadka kale ay dadkaya yihiin aynu soomaali nahay hadday puntland noqoto hadday federaalka noqoto hadday kilinka shanaada etoobiya noqoto oo iminka magaaladan aan ka hadlayo qayb kaga nool qayb kaga nool oo ciidankoodii joogaan maamulkoodiina joogo marka taasaanu ka shaqaynay oo aanu xiriirkii dib u soo celinay oo aanu wanaaggii dib u soo celinay cadowa keliya aanu leenahay waa qofka dhulkeena haysta cid kaloo inaga haysataa ma jirto si waanu ku guulaysanay
si fiican baanu u garanay warbixintaa dheer aadna siisay marka ugu horeysa maamulkii khaatumo wasiiradii inaad ku dhawaaqdeen waan maqalay xildhibaanadiina aad dhammaystirteen waxaynu ognahay ummadii khaatumo kale dilaacii madaxweynuhu uu madaxweynihii hore uu galay hargeysa in dad badani kala feker duwanaaday xaggee wax marinaysaan khaatumo intii ummadii ahayd dib ma laysugu soo dumay halkee bal arrintaa isukaayo dultaag dadkii cali ma ma raaceen macali keligiisaa tegay bal halkaa isukaa bal halkaa ku noqo insha allah
horta waa runtii hakad wuu galay waayo dadka marka ciidan iyo gumaysi ay ku dhex jiraan iyo meeshaan ciidanka ku dhex jirin sida meeshan aan joogo oo kale dadku isku dhaqan ahaan maayaan xukun kalaa haysta maamul kalaa lagu maamulayaa baqdin baa ku jirta waxaa laga yaabaa dantooda nabadgelyo inay waxaanay doonayn u sacabiyaan marka waxa weeyaan haddii aan runta kuu sheego dhammaanba dadkaa sool iyo salaayo cayntooda cali bay raaceen cid odhan kartaa ma jirto sababtu waxa weeye qofka bini aadamka boqolkiiba jiro jiro nine hadduu kahaysta lama odhan karo media marka laga hadlo lama odhan karo dadku way raacsan yihiin laakiin markaan runta kuu sheego buuhooda keliya ka hora waddanka inta kale ciidankoodaa jooga haddii ciidan la abaabulo oo la diyaariyo oo sidii berigii hore aanu saxadheer deganaynba howlgal lagu sameeyo waxaa shacabku aada iyo aada buu gacan noo siinayaa ciidankana u siinayaa una hangaltaagaya laakiin ka ciidanka iyaga ciidanka way qoriga u haystaa qori kugu soo fiiqi maayo uu kula soo hadlaya wuxuu kuleeyahay soo socda ka wax walba kuu sheegaya waa isaga lama odhan karo marka shacabkan waxay rabaan in meeshooda loo xoreeyo haddana aan kula joogo iyadoo doorashadu socoto iyo har iyo habeenba waxaa leeya war ciidankiina soo kaciyo caleemo qoyan baanu kusoo dhaweynana laascanow soo gal ilaah baan ku dhaartay habeen walba hadda intaydan la soo hadlin laascanow baa laga soo hadlay habeen walba war ciidanka soo dhaqaatiyo iska soo gal annaga caleemo qoyan kusoo dhaweynay guddoomiye arrinta haddaan wax kaa weydiino maamulkiinan hadda adiguna aad guddoomiyaha baarlamaanka ka tahay maxamuud cali haybane uu ka yahay madaxweynaha waad joogteen doorasho cambaign badani ka horreeyey baa dhacday deegaamadii khaatumo aad baa la isugu kala bixiyey rabshado iyo dagaal iyo wax ageeniska ah oo caalamka indhihiisa soo jiita oo ka muuqdayna ma aysan jirin maxaa arrintaa kaga jawaabaysaan wallahi waa mid waa mid annaga loo taal waana ku dadaalaynaa cid kalena kala kabsan mayno dowladda federaalkaan hoos tagnaa maamulka puntland baan ila joogta meel allaale meeshaan wax ka helayno waa u gelaynaa meel allaale meeshaan wax ku helayno waan u gelaynaa waana ku dhaqaajinaynaa haddii ilaahay idmo waana rajaynaynaa inaan ku guulaysano waana ta aan ku jirno hadda u guultanay waxaan u malaynayaa caawa conferencekii saddexaad ee aan galo waxaan idiin sheegayaa haddii ilaahay idmo inaanu hawshaa ku jirno inaan dadka iyaga xataa la kala qoqoday heshiisiin ku wadno inaan magaalooyinka aanu maro inaan u diyaar garowno inaan isku tashano annagu annaga Okay, waa- wixii waa- soomaaliyaanu ka helan diyaar baan u nahay haddaynu howlgalkiina iyo Ah.
abaabulkiina halkaa kaga gudubno waxaad noo sheegtay Ah.
een, madaxweynihii hore inuu albaabo badan ka soo xidhay kaatumo sida dowladda federaalka soomaaliya sida dhinaca puntland sida dhinaca maamul een, ki- maamul goboleedka etoobiya ee d d s i maamulkiinan cusub ee khaatumo ee mada- madaxweyne cabdul cagalule iyo adigoo ah guddoomiyihii baarlamaanka siyaasadaha iyo albaabada soo xidhmay maxaa idinka qorshaysan maxaadse ka furteen mise waaba siyaasad saxan bay ahayd oo sii horaad ku taagantihin
walaal haddaan kuu sheego waxa weeye waanu soo furay een, madaxweynaha maamulka cusub ee khaatimo ee soomaaliya waad oreydeen xamar buu ka yimid xamar buu ka yimid markii calaanu tasxiirka ka tuuraynay ilaa madaxweynihii soomaaliya way sarteen een, halkanaa joogno een, ciidamo fa- fara badan oo xagga puntland haddii ilaahay noo dee ciidankii hubka waaweyn haystay baa jooga ilaa sagaal sarkaal baanu casinay wax hadda dhibaato ah oo na dhex yaala puntland iyo dowladda federaalka male heshiiskayaga boqolkiiba boqol wey boqolkiiba boqol waana nagu afgaranayaan maamulka inaanu nahay inaanu dhaqaaqno oonu dalka iyo dadka waxu qabanana waa ordiyaan wayna nagu waariyaan waanu ku wada hadalnay shiro badan baanu ku qabanay meedyahaanu ka sii daynay xataa salaatiishii marka waxa weeyaan wixii oo dhan waanu xuminay meel hadda welwel noocaas naga hayo oo aanu dadkaa wadanka yaga haystee soomaaliya aan ahayn mid iyo saan ugu dhaqaaqayo dadka oo Een, wadaanka.
waxa- waxaad noo Marka- sheegtay puntland puntland inaad heshiis tihiin reer khaatumo cadowga ay sheegan jireen ama ummaddu ka maqli jirtay waxay ahayd labada maamule hareeraha ka jira Een, somaliland madaxweynihii horaabaa u galay idinkuna waxaad leedihiin puntland heshiis baanu nahay bal heshiiska aad puntland tihiin waxaan rabnaa inaad ummadda u sharaxdid waa heshiis nooceeya ma midaad ku midaysan tihiin oo aad meel wax uga soo wada jeedaan oo qaab hal maamul oo kalea baa tihiin ma laba maamul oo isgarabsanaya baa tihiin heshiiska aad puntland tihiin ee aan xumaan idinka dhaxaynin miyay puntland ka tanaasushay sheegashadii degaamada tan mise idinkaa ka tanaasulay dee maamulka aad sheeganaysaan saasaa heshiis ku tihiin
walaalow sida aan aan idiin sheegaya waxa weeyaan puntland waa maamul jaarnala way og tahay maamulka puntland wuu og yahay kaasuma inay maamul gaara ay tahay sheegashadana de qofku wax waa ka sheegan karaaye way kala caddahay taleex baa lagu dhisay maamulka hanoodin meel kale in lagu dhisaa inagu halkan aan macalinka iga erino laakiin taleex baa maamulka lagu dhisay intii sumaysa ku timi saddex iyo toban isin baa isugu yimi ummaddii ilaahay oo dhan baa isugu timi marka waxa weeyaan laba maamul oo jaara oo aan dhibaata iyo colaad ka dhexayn baanu nahay midda kale puntland iyadoo dhulna lama haysato qorina nagama hortaagna meedyaha hadday ka tihaahdo maamulka puntland haddii meedyaha ka yidhaahdo sool iyo sanaag waa annaga weligii wuu odhan weligii wuu odhan jiray iyadoo khaatimada dhisan baa la odhan jiray marka waxa weeye anagu labadaa maamul baanu nahay dhibna dhex yaalayo dhulay naga haystaan ma jirto ciidayna nagu soo kiciyeen ma jirto marka waxa weeye dhibaatada anagu ugu weynaynu haysataa waxa weeye somaliland dhulka yaga haysata cadaawada aanu haynaa waa taa qoriga ku haysata ay kasoo duushay hargeysa burco laakiin waxa weeye puntland nagumana soo duulin een, oo ciidankay soo galisay ma odhan annana intalaanu leenahay ma odhan meediyaha way ka yidhaahdaan laakiin wax ficil oo ay nagu qaadeen ma jirto dhulna nagama haysato cadaawada leedoona haynaana ma jirto waxa weeye saasaad ula soconaysa haddii ilaahay idmo Een, marka cali markuu soo qaado afkuu soo qaado puntland sida aayad qur-aan loola jiro marka annaga dadaan dhul naga haysan dee olaad dhul danoonu shacabkeeda iyo maamulkeeda ku nahna maaha laakiin dhulka iwan iyadaa haysta somaliland baa haysata taa weyataan anagu wasagay anuana ka hayno Waa- laakiin waan puntland gartay waa maamul gaara oo nala saaraa wey
guddoomiye inagoo ku sii dhow ah, gebagabadii mar labaad waxaan horta ummadda xusuusinaya waxaynu ku jirnaa madasha sidisi waxaana marti noogu ah gudoomiyaha maamulka khaatuma state of soomaaliya cabdilaahi jaamac gudoomiye dhinacan somaliland waxaad sheegtay deegaanada inay joogaan dad taabacsan maamulada maamulka somaliland maantana ama wiiga garaynu soo dhaafnayna waxa ka dhacday doorasho soo dhammaatay maantana lagu dhawaaqay inuu ku guulaystay muuse biixi cabdi muuse biixi cabdi oo xisbigii hore u haystayna ka mid ahaa horeyna xukuumaddiisa ugu canaanan jiray inay soo afjari kari waayeen buuhoodle maxaa idinka qorshaysan iyo khaatumo maxaa arrintaa idinka qorshaysanyaadula a ku soco waxaa uga walalla waxaa uga qorshaysan wiigan gudihiisa shirar baa socda guddi ilaa saddex iyo tobaa la qabtay ciisimadaa shirarkaa hogaaminaya annagaa ku jirna ilaa bolis deegaankaa ku jira waa laga warhayaa cali iyo musabixi inay ku tashadeen toddoba cisha waa in buuhooda lagu qabtaa warka idinku aynabayn annagaa idinka dheerayna marka waxa weeye buuhoodla diyaar garoobay ku jirtaa guddigaa iyo waxa iyo annaguba haddii ilaahayno waana laga hawlgelaya waana la ogyahay waana loo fadhiyaa maanta dhan bay ahayd in guddigii haddii ilaahayno iyo isimadii sii yimaadaan maanta hawada loo kalaa loo baahnay barita waa la imaanaya haddii ilaahayno abaabulkaasu wuu socdaa gacantaa lagu hayaa waana la ogyahay waxa muusabixii iyo xisbigiisa dalkii ay haysteen oo ku guulaystay caalimo kula jiro taasoo dhan waa looya har iyo habeenna waa laga shaqeeya saasay markaa nagu socotaa
ugu dambayntii dowladda federaalka maxamed cabdilaahi farmaajo ummadda soomaaliyeed waxay maqlaysay madaxweynihii hore inuu yidhi xamar bal meel ha soo saaro intaanu soomaali kale usoo gudbin dow maamulkiinan cusub ee bedelay dow maamulkii hore ee cali khaliid fekerka aad ka qabtaan dowladda federaalka iyo wada shaqaynta aad ka rajaynaysaan maxaad nooga sheegi kartaa
walaal waxaanu ka rajaynaynaa inaan dalkayda maamulkiisa horta xoraysano magaala madaxda gallo madaxweynaha waan iska aragnay waanana aaminsanahay waana ka tirsanahay calanka soomaalida weligeeya waanu u dhiman jirnay waanu u dhibaateyn jirnay haddana waan ku dhibanaynaa waana ka wada soconaa waanu isku ognahay waana nala soo hadlaan ilaa kismaayaana lagala soo hadlaan maamulkeeda marka waxa weeye waana lagu ogyahay waana u diyaar garownay madaxweynuna waa nagu ogyahay waanu ku garataagan haddii ilaahay
ugu dambayntii ummadda soomaaliyeed ee ku dhegaysanaysa gaar ahaan ummadda aad guddoomiyaha baarlamaanka u tahay maxaad kula dardaarmi lahayd
waxaan kula dardaarmayaa marka koowaad waa salaamayaa dhammaantood dhegeysiga iyo caawa conferenska ay noo saamaxeen aad baan u salaamaya uguna mahad celinayaa waxaan leeyahay warayii soomaali inta ay dowlad la-aanta ahayd waada weydeen inta dhibaatadu haysatay waada weydeen qofka bini aadamka waxa ugu daran ee ku yimaada markii hoggaan u waayan hoggaan macnaheed waa dowladiiba madaxdiiba oo madaxweynihiiba waray dalkaynu wuxuu la baabaayin waxaas dowladda soomaaliyeed ee hadda dadaalka ku jirta alla taageero annagana waxa weeyaan waxaanu u dhimanaynaa wax kale maaha waa calanka iyo dowladnimada soomaaliya waxaanu u diidnay somaliland aan u diidnay waxa weeye soomaaliya dowlada inaanu helno warray ku tashada war dowladdaa u hoggaansama war caawiya war af iyo adinba kala qayb gala annaguna waxaanu leenahay haddii ilaahay idmo calankaasaanu ku dhimanaynaa aamino kolley qurbaad joogtana qurmaha dhibaatada dowlad la-aan ku leedahay waad ka war haysaa soomaalidu waxay tidhahdaan inuu walaal macaan yahay ninkii madigaa og waray dowlad la-aanta innagaa og dadkeenu sida u baabahay innagaa og dhibaatadayna haysata innagaa og war ilaahay u barya haddaad wax kala weydaan in dowlad soomaaliyeed oo mid ah oo shacabkeeda sidii hore u gacmaha isku haysta isku haysta in la helo niyadiina iyo maskaxdiidana ka buuxiye war qabiyaaladana iska daaye war weligiin qabiyaali war aakare kula imaani maysaan war adduunkana saasay dalkeena u gashay qabyaaladha way xadina dowladdaa gacanta hada haddii ilaahay idmo ummadda reerkaas waran gaar ahaan waxaan leeyahay calanka weligeed baynu u dhigin jirnay u samra haddaanu habsaamo ha moodina hawlugaa waaweynihii waxa weeye hawlugaa waaweynihii dalkayagii dad baa kusoo duulay nala mid ah oo af soomaali ku hadlay oo diinta islaamka ku hadlay ma jirto meel kale oo oo dad soomaali isku qabsatay ma jirto waxaana reerka keliya reer kusoo duulay qabsaday marka anaga ilaahay noo soo bariyo soomaalina ilaahay soo bariyo waana mahadsantiin aad baan u wanaagsantayahamaleeni aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa cabdilaahi jaamac guddoomiyaha maamulka khaatuma state of soomaaliya oo maanta nagu soo booqday madasha sigiskii dhammaantiinba intaynu barnaamijkan mid kan mid la mida dib ugu kulmayno waa garyaqaan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
Thank you.